waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan safarkan uu iminka gobolka soolka uu ku joogay waxa weeye oo runtii mid taariikhiya ahaa shir ballaadan oo taariikhina uu ka dhacay waxay ka turjumaysay gogol fidintii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu u fidiyey beelaha dhulbahante oo tabasho qabay muddadii uu xilka hayey iyo ka horba shirkana waxaa isugu yimi ballaana adh cabeeye ba tiradoodu ay dhan tahay toddoba boqol iyo konton qof oo ah lix garaabe ay ku jiraan laba suldaan ay ku jiraan shan iyo konton jief caaqil iyo jief caaqille ay ku jiraan iyo waxgaradkii gobolada xaysimo sool sanaag iyo buuhoodle waan gartay wasiir maxay ahaayeen markaa qodobada ka soo baxay kulankaasi waxaa ka soo baxay qodobka ugu horreeya waxa weeye in dhammaan diiwaangelin mugle laga galo oo luxdan oo ay dadku ku dacweeyaan in loo kordhiyo goobaha maxaan ku dhahdaye ee diiwaangelintu ka dhacayso qodobka labaad waxa weeye in la heshiisiiyo beelaha walaalaha ee dharkeen geeyo ee bahar same iyo maxaan ku dhahdaye qayaad iyo arrimaha shaqaaqada tariix ka jirta ee faarax cali iyo samakaab cali qodobka saddexaad ee muhiimka waxa weeye bisha shan iyo labaatankeeda octoobar haddii ilaahay nafta inoo wada daayo in shir ballaadhan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ku qaban doono magaalada burco ee madax magaalo madaxda gobolka togdheera garaadadii halkaa joogay iyo salaadiintii iyo shan iyo kontonkii jief caaqil iyo caaqile iyaguna halkaa joogay iyo waxgarad waxay isla qaateen in shan iyo labaatanka bisha maxaan ku dhahday octoobar ay la isugu yimaado burco marka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu gaadhay go-aanah in wax walba laga wada hadli karo waxaana qodobka ugu muhiimsane ay tahay in cid kasta oo jamhuuriyadda somaliland qayb ka ah la turxaan bixiyo oo mid dad midaysan ay noqoto sahraay waan gartay wasiir dhowaan waxaa jiray kulan dhex maray mas-uuliyiin ka socday dowladda somalilan iyo maamulka khaatumo kulankan ka dhacay adhe caddeeye madaxweynuhu ka qayb galay ma arrintaasuu daba socday mise waa mid ka madax bannaan oo aan la odhan karin waxaa ku jiray mas-uuliyiintii khaatumo way waxa labadaba way jirtaa sahraay dowladda jamhuuriyadda somaliland wadahadalla ayaa la furtay khaatumo cali khaliifna way ku bogaadiyeen waanay ku ammaaneen go-aanka geesinimadeeda uu qaatay laakiin sidaad ka war hayso magaalada awrboogeys iyo magaalada adhe caddeeye waxaa muddo bil ka hore ka dhacay shir ballaadhan oo beelaha maxamuud garaad iyo kaskii qabaye injiinle ay ku qaateen inay wax la qabsadaan jamhuuriyadda somaliland siyaasad iyo dhaqaale iyo mashaariic iyo nooc kasta oo jira ay maxaan ku dhahdayseen marka yes waa waa qayb ka mida tur waan gartay wasiir wadahadalladan haatan la bilaabay iyo kuwa soo socda ee bisha oktoobar loo ballansan yahay sidaad sheegtay waxay ku soo beegmeen wakhtigii dowladda oo gebagebe ah madaxweynaha muddadii shanta sannadood ahayd ee la doortay way dhammaatay sidoo kale labadii sannadood ee loogu daray gabagabay iskaga dhow yihiin oo bisha abril ee sanadka oo horaanta sanadka dambe ee loo qorsheeyey in doorashadii dhacdo maxaa madaxweynaha ka hortaagnaa muddadii xilkiisu cusbaa ee saami qaybsi iyo kuraastaba uu isagu awoodu lahaa inuu dhammaan dadka ka wada qaybgeliyo dowladdiisa in uu kulamadan oo kala qabtuu dadka isugu yeedho oo haatanoo xilkiisii gebagaba yahay in shirarkan la qabto oo saami qaybsi laga hadlo maxaa keenay wasiir madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maalintii uu xilka la wareegay ilaa maantada aynu joogno gogol fidintaas uu ka hadlayay macnaheedu waxaynu odhan karnaa waxa weeye ummadda jamhuuriyadda somaliland ilaa ceelaayo ilaa lawyacaddo ilaa taleex ilaa buuhoodle qaybaha ka mid ah ayaa maanta bislaaday dadkiiba isa soo gaadhay dadkiiba waxay bislaadeen oo gartay dadka jamhuuriyadda somaliland inay yihiin dad dhaqan iyo deegaan iyo wax wax isu ah dabadeedna dadka biseelka awgeed ayaa soo gaadhsiiyey waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ka go-an ilaa maalintii uu xukunka qabsaday ilaa maanta oo aad ogtahay waktiga u dhiman inuu yahay muddo sanad ka yar inuu ka tago jamhuuriyadda somaliland oo midaysan waan gartay marka xukuumadda aad ka tirsan tahay wasiir ma u aragtaa khaladaaday hore u gashay inay saxayso maadaama aynu ka warhayno khaatumo in la sameeyey intii madaxweyne axmed silaanya xafiiska joogay sidoo kalena waxyaabaha ay inta badan dadka goboladaasi degani ka cabanayaan ay dhaceen intii xukuumaddan aad ka tirsan tahay ay jirtay oo aynu tusaale usoo qaadan karno dagaaladii ka dhacay kalshaale iyo meygaagle iyo dhulka maaragtay dagaaladii beelaha oo la sheegay in dowladda somalilan ay si khalada u maamushay taasina ay keentay dadkaasi inay fogaadaan ma u aragtaan khaladaadkii dowladdani gashay inay imika saxayso
saare waxa weeye maanta waa la dhaafay wixii laisku la odhanayay ama dowladdaa khalad gashay ama shicibka maxaan ku dhahday deegaanada deganayaan maxaan ku dhahday hawlaha u bisleen maanta qodobkaanu madaxweynuhu maalintii ugu horreysay dagaalada aad ka hadlaysaa ay ka bilaabmeen ilaa maanta wuxuu ku jiray gogol fidintaas ayuu ummadda jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan beelaha uu fidinayey isheelkeeda ayaa loo baahnaa bini aadanka cid aan qaldamini ma jirto laakiin waxa weeye qodobka muhiimkii waxa weeye may bislayn ummadda jamhuuriyadda somaliland dowladdana waxyaabo badan baa u kordhay dadka shicibka ee beelaha degenna waxaa u kordhay waxaa u kordhay sayl fara badan iyo faham badan baa u kordhay ha- haddaanu anagu kala cabadanaynana maanta waa wax lagu kala bogseeyo int waad aragtaa shirarkaas ilaa orbogeys ilaa adha cadeeyo ilaa kii maanta madaxweynuhu joogo cabashooyinkaa waa lasoo dhaafay sahraay khaatumo waa qayb kamid ah maxaan ku dhahdaa cidda aanu la hadlayno waxaanu qorshuhu yahay ama heshiisku uu yahay dhulbahanto weyne isagoo oo dhan in maxaan ku dhahdaa shirkaa shan iyo labaatankeeda uu isugu yimaado wax walibana ay dhammaadaan